بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف الكناية halkan waxaan ka gelaynaa qeybtii bayaanka aan ku soo jirnay qeybtii ugu dambeysay ayaanu ka gelaynaa qeybtii ugu dambeysay ayaanu ka gelaynaa waa kinaayadii way alkinaaya ayuu inta nagu barayaa wuxuu yidhi musanifka idaa qulta hiya baciidatu mahwa alqurti aw haada طacaamu taأkulu asaabicaka idaa طacimtahu aw huwa kahiiru الramaadi fahuwa kinaayaة can muraadi lam tusarix bihi walaakinahu mafhuumu min allafdi calى wajhi اlusuum faاlأwalu kinaayaة can طuuli اlcunuq والثاني kinaayaة can xalaawaة الطacaami waladatiه والثaaliثu kinaayaة can اlkarm wuxuu yidhi musanifka kinaayadii ayuu rabaa inuuna baro marka hadal iska kooban oo dhib yar ayuu amhilada soo hormariyuu noo keenay markuu mihaalkii sheegay buu haddana qaabka ay kinaayada u tahay ayuu noo sheegay wuxuu yidhi idaa qulta haddaad tidhaahdo adigoo gabar ammaanayo gabar baad ammaanaysaa waxaad leedahay hiya baciidatu mahwa alqurti baciidatu mahwa alqurti alqurtu waxaa la yidhaahdaa dhagaha ay dumarku labistaan ee dahabka iyo fidada iyo waxa lamidka ah ee dhagaha gashtaan ayaa la yidhaahdaa marka macnaheedu waxaa weeye gabadhii waa baciidatu mahwa alqurti mahwihiisa meesha uu ku hoobanayo dhagadhagaha meesha ay ku hoobtaan baa aada u dheer waa fog tahay buu leeyahy hadalkaa fiiri yacni waxaa la yidhaahdaa alqurtu waxaa loo jeedaa mahwa alqurdiga waxaa loo jeedaa yacni almasaafa min shaxmati اluduni ila alkatifi masaafada u dhaxayso dhegta meesheedaan dahabka ay dumarku surtaan shaxmigaa la maarata meeshaa yartahay carjawda ah ilaa garabka laga gaaro ayaa loo jeedaa raaraciisii wey marka waa fog tahay macnaheedu waa maxay waa lagu dheer tahay wey gabadhii soo maa markii la yidhaha aad bay u dheer tahay meeshii ay dhagaha ku raaracsanayeen maaragtay yacni ba aada u dheer marka la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye waa gabar qoor dheer weeye ow amase waxaad leedahay buu yidhi haddii aad tiraahdo hada الطacaamu taأkulu asaabicaka cunadan cuno macaan baad cuntay maala cunada markii macaaneed aada cuntay ayaa waxaa leedahay kani hada الطacaamu cunadan yani macaankeeda taأkul asaabicak farahaada inaad cunto farahaadaad cunaysaa wey goormaad odhanay idaa طacimtahu markaad cunto yani farahaad leefaysaa macaankii adigoo weli u baahan bay cunadii kaa dhammaani waa iyadana waa kinaaya la yidhaahdaa kinaaya wuxuu kaga kiyaano kaga kinaano kaga kinaayoonayaa cunadan macaankeeda ilaa farahaada aada dhuuqdo ama farahaada aada cunto ay ku gaarsiini aw amase inaad tidhaahdo huwa kahiiru ramaadi hebel ninka la yidhaahdaa dambaskiisu aada buu u badan yahay waa dambas badan yahay yacni kaiiru ramaad ramaadka waxaa weeye yacni markii dambaska u bato dambas badan xaggee ka yimaadaa gubitaan badan qoryo badan oo la gubuu ka yimaadaa soo ma qoryo badan markaa gubtana maxaa ka dhalanaayo wax badan oo ab karatu tabki baa ka dhalanaya karis cuno badan in meesha lagu kariyey cuno badan karinteeda ayaa meesha ka dhalanayso cuno badan markii la kariyana maxaa ka ratib maayo marti fara badan inay kuu joogto marka qofka marti fara badan maalin walba intaasoo cunaha wakti walba u karinayo waxaa weeye waa qof saki ah oo deeqsi ah waa waa karam ayay tusinaysaa hadalkaa tustusayaa weya hebel waa kaiiru ramaad marka la yidhaahdo dambaskiisu waa badan yahay bimacnaa waa karamkiisaa badan waaye deeqsinimadiisii ayaa badan waana deeqsiyo weeyaan saasay noqonaysaa intaa saddexdaa miaalun kuusoo sheegay buu yidhi fa huwa kinaayatun waxaa looga kinaayoodaa waa kinaayo wey bimacnaa qarin waaye can muraadin hadal muraad iyo dan ayaa looga kinaayoodaa lam tusarix bihi aadan caddaynin muraad baad leedahay muraadkaadi ma caddaynaysid laakiin wax laasimkiisii baad bannaanka keenaysaa ood caddayni weyaan walaakinahu muraadkii oo aadan caddayn dantii aadan lahaydoodan caddaynin mafhuumu min allafdi calaa wajhi lusuum lafdiga laftiisii aad ku dhawaaqday ayaa laga garanaya laga fahmayaa oo ah calaa wajhi lusuum wixii ka dhalanayey hadalkan wuxuu keensanayey ayaa durbadiiba aada fahmaysaa weeyaan kinaaya marka taasaa loo jeedaa buu leeyahay markaasuu kii hore kuu soo qaaday hiya baciidatu mahwa alqurdi meesha aad tidhi falwalu mid ka hore oo gabadhan maaragtay dhegedhegaheedii raaracoodii iyo meeshay ku maaragtay ay yacni ku raaraceen ayaa fog markaad leedahay waa kinaayatun can tuuli lcunuq waa luqul dheertaa gabadhan weeyaan ayaa looga kinaayooda wathaani kan labaad oo raashinka cunada macaan uu ka hadlayana waa kinaayatun can xalaawati aطacaami wa ladati wuxuu kinaayo ka yahay cunadii macaankeedii aada cunaysay yani ayuu kinaayo ka yahay wey dhadhanka macaanay leedahay ayuu kinaayo ka yahay kan saddexaad oo ahaa kaiiru huwa kaiiru ramaadi aad tirina waa kinaayatan cala alkaram deeqsinimo ayay kinaayo ka tahay marka halkan baabulkinaaye musanifka si sahlan oo dhib yar ayuu usoo bandhigay kinaayada si sahlan oo dhib yar ayuu usoo bandhigay horta kinaaya maxaa la yidhaahdaa xagga luqada iyo xagga isilaaxa tacriifteedu waa maxay kinaaya waxaa la yidhahdaa xagga tacriifta tarku tasriixi bishayin shay caddayntii in la caddeeyo la qayaxo yacni inaad ka tagto shayga intaad bannaanka soo dhigil caddayn lahayd yaad ka tegaysaa ma caddaynaysid maxaa yeelay ficilka kinaaya waa masdar waa masdarkaas xaggee laga soo qaatay min kanantu bikada can kada kan ayaan kan kaga kinaayooday ayaad orani idaa taragta tasriixa markaad inaad caddayso a ka tagto inaad caddayso markaad ka tagto baad dhihi kanantu kada kanantu bikada can kada kanaan kan kaga kinaayooday waa maal hadda fiiri meeshuu dhihi lahaa gabadhu waa qoor dheer tahay meeshuu dhihi lahaa ammaan ilaa gabdhuhu markay luqun dheer yihiin gabadha qoorta dheer leh quruxday ku tiriyaan maaragtay naagta qoorta dheer waa qof jamaal iyo qurux leh bay ku tilmaamaan marka marka meeshuu dhihi lahaa ayuu inta iska daayey ayuu wuxuu yidhi dhagaha dhegadhegaheeda meesha lagu xirtaahi dhegta ayaa masaafadeedu dheer tahayoo raariceedaa dheer wey marka macnaheedu waa maxay waa luqul dheer tahay meeshuu dhihi lahaabu kan kaga kinaayooday lafdigii marka baciidatu mahwa alqurd markaad tidhaahdo waad fahmi inuu u jeedo luqun dheer bay leedahay gabaygaas waxaa iska leh nin la yidhaahdo cumar ibnu abi rabiica oo maxbuubadiisa saaxiibadiisa uu jeclaayo hindo la yidhaahdo ayuu ammaanayay waa beyt gabay ah wuu ka soo qaata hadalkan wuxuu leeyahay baciidatu mahwa alqurdi imaa linawfalin abuuhaa wa imaa cabdu shamsin wa haashimin baciidatu mahwa alqurdi gabadhan waa mid luqun dheer imaa linawfalin inuu linawfal uu yahay abuuha aabbaheed inuu yahay wa imaa cabdishamsin wa haashimin ama reer bani cabdishamsi bani cabdishamsi gabar uu dhalay iyo haashim gabadhiisu aabbo u yahay laba saddexdaas unbay midkeed tahay macnaha gabadh uu nasab fiican iyo ku ammaanayo weeyaan iyo quruxu ku ammaanayo beytkaasuu yidhi waa cumar ibn abi rabiica ayaa la yidhahda gabadha hindaliiraa sifaynaya weeyaan marka mahwa alqurad mahwa alqurdi sidaan soo sheegnay waxaa weeye waa masaafadaas dheer masaafada u dhaxayso dhegta baruurteedan hoose ilaa garabka laga soo gaaro masaafadaa luqunteedii ayuu ishaarayaa marka wuxuu ka leexday meeshii uu dhihi lahaa fahiya tawiilat اlcunuqi waa gabar luqun dheer meeshii uu dhihi lahaa ayuu ka leexday tasriixii caddayntii markaasuu sifadan oo kinaayada oo baciidatu mahwa lqurda u leexday weeyaan xagga lafdiga waa tasriixa oo laga tago xagga yacni luqada kinaayo waxa way caddayntii oo aad ka tagtaa la yidhaahdaa aadan warkii qayixin isilaaxa maxaa la yidhaahdaa isilaaxa waxaa loo yaqaanaa lafdun uriida bihi laazimu macnaahu maca jawaazi iraadati dalika almacnaa waa lafdi uriida bihi loola jeedo laazimu macnaahu macnihiis waxa ka dhalanayaa loola jeedaa isaga ma aha waxa ka dhalanaya baa loola jeedaa laakiin maca jawaazi iraadati dalika almacnaa macnihii dhalanaya laftiisana waa loola jeedi karaa iyadoo loo yacni la doonayana labadaba way kulminaysaa weeyaan labadaba waa dhihi kartaa oo maalan yacni waxa weeye markuu yidhi baciidatu mahwa alqurdi markuu yidhi waa luqun dheer tahay way noqon kartaa qoorteedaa dheer way noqon kartaa yacni kinaayadaanna waa noqon kartaa weeye labadaba sidoo kale u jeedaa weye calaa kuli xaalin yani istilaaxa macnahaas waa la yidhaha lafdun uriida bihi laazimu macnaahu maca jawaazi iraadati dalika almacnaa cibaaro kale markii lagu fiiriyo u dhow oo ayada la mida culammadu waxay ka cabiraan bacd shuraax waxay ka cabiraan yihaahdaan waxaa weeye allafdu اlmuطlaqu limacnaahu maca qariinati gayri maanicati min iraadati اlmacna اlasli waxaa weeye waa lafdi macnihiisa lagu sheegay iyadoo ay jirto qariino wax ku tusinaayo oo aan diideynin in macnihii asalkaa loola jeedo laftiisii aan diideynin qariina hayra maanica halkaas marka wuxuu kinaayada iyo majaaska farqiga u dhaxeeyo ayaad garan kartaa majaaska waxaa la yidhaahdaa farqiga u dhexeeya alkinaaya alfarqu bayna alkinaayati walmajaaz majaaska sidaa soo marnay laabudda in la helo qariina ku tusinayso in macnihii asalka ahaa inaan loo jeedin kutusayso weeyaan macnihii asalka ah inaan loo jeedin oo markaad tidhaahdid ra'aytu asadan yakhtubu markaad tidhaahdo soo uma jeedin waa majaaz waa libaax khudbo akhrinayaan arkay yah ra'aytu asadan yarmi markaad tidhaahdo qariinaa jirto ramyigan qariinada waxay ku tusaysaa macnihii asalka ahaa ee asadka ahaa ee xayawaanka muftariska inaana loola jeedinay ku tusinaysaa weya marka majaaska aslan waa inay qariina maanica min iraadati almacna alasli ay meesha joogto waa majaaz waa ama kinaayada labadaba suuragal qariinadii yani waxaa banaan macnihii asalkaa inaa ujeedo keyrkiisna inaa ujeedo labadaba way noqon kartaa weyaan labadaba way noqon kartaa taa w maalan tusaale ahaan xadiidka caaisha radi allahu canha ay tiri markay nebiga ka hadlayso calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe ee ramadaan markii la gaaro kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa dakhala alcashru shadda mi'zarahu soomaahayn yani marka tobanka dambe la gaaro shadda mizarahu mizar maxaa la yidhahda asal ahaan waa hoos guntiga aa qabto dharkaada hoos a ka xirato wey dhexda a ku xirato hoos guntigaada wey shadda mizarahu marka la yidhaahdo waxay ictimaashaa kinaaya way noqotaa waa kinaaya waa la yidhaahdaa maxay kinaaye ka tahay laba macnaba waa lagu sheegaa inay kinaaya can ijtihaadi cala aaca ay tahay oo qofkan aacadii yani alijtihaadu fi aaca inay noqoto aad buu u dadaali jiray cibaadadu ku dadaali jiray way noqotaa waxaa kaloo lagu sheegaa alictisaalu can الnisaa haweenkiisi ilaahay u baneeyey oo habeenkii weliba maaragtay habeenka ramadaanku uu yahay habeennimadii ay u banaaneed inuu yani dumarkiisa la seexdo buu ka tegi jiray farow ka qaadi jiray oo ka fogaan jiray oo cibaado u tafaruqi jiray macnahaas waa kinaaya la yidhaahda in wuxuu ixtimaali karaa shadda mizar in macnihii asalka ah loo jeedo maradiisu dhexda ku xirtana waa dhici karta in la yidhahdo maradaada dhexda ku xiratay ayadana waa suuragal marka sidaa darteed majaaska iyo maxaa la yidhaahdaa kinaayada farqigaasa u dhaxeeyo kinaayada labadaba way ku dhici kartaa in macnihii asalkaa loola jeedo iyo inaan macnihii asalkaa loola jeedin laakiin majaasku waa in macnihii asalkaa aanan marna loola jeedin baa la rabaa weyaan tusaalaha uu musanifka hadda noo dhigoo kale yani tusaalaha uu noo dhigoo la yidhi maalan uu leeyahay kaiiru ramaad kaiir ramaad markaa tiaa hebel fulan waa kaiir ramaadi dambaskiisaa badan markaa leedahay waxaa le waa kinaaya can ilkaram deeqsinimadiisii bay tusinaysaa ay kinaaye ka tahay weyaan lanna karat ramaad waxaa la yidhaha daliilu calaa karat اabki wa karat اabki daliilu calaa karat duyuuf wa karat duyuufi daliilu calaa anahu sakiy soo maha waxay tusaysaa yani kinaaye ka tahay dambas badan haddaa aragto dab badan oo la shiday qoryo badanoo meesha lagu gubay ku tusi qoryaha badan in raashin badan lagu kariyey ku tusi raashinkaana dad badan inay wada cuneen oo duyuuf badan iyo marti marti badan ay cuntay ku tusi sida marka qofka martidaa badan marti soorayo inuu deeqsi yahay bay ayana ku tusaysaa weeyaan marka markaa iskaga soo gaabsato tiraahdo fulaanu kaiiru ramaad bimacnaa waa saaxibu karam saaxibuuljuudi wasakhaa weeyaan wuu noo keeni doonaa shaarixa yani waxa weeyaan nin la yidhaahdo ziyaad ibn اlacjam ayaa wuxuu ammaanayaa nin la yidhaahdo ibn ibn اlxashraj nin la yidhaahdo xashraj ayuu ammaanaya cabdullaahi ibn xashraj waxaa la yidhahda cabdullaahi ibn اlxashraj ibn اlashhab waa nin amiir ahaa oo min saadaati qays qabiilka la yidhaahda ka mid ahaa naysaabuur iyo khuraasaan iyo dhulkaasoo dhan mar madax ka ahaan jiray buu ammaanaya waxaa ammaanaya ziyaad ibn اlacjam ayaa ammaanaya wuxuu yidhi ina almuru'ata wالsamaaxata wاnnada fii qubati duribat cala bni اlxashraji wuxuu leeyahay muru'adii yani waxa waaye waa waxa xuno iska ilaaliso muru'ada wanaagana aad ku sifowda baa la yidhaahdaa meelihii ceebu kaaga imaanaysa iska ilaaliso qofkaasaa murua la yihah saxibulmuru'a ba la yihahda iyo samaaxadii yani maaragtay samaaxa qof saamixid badan iyo nadaa oo caطiyadii ah intuba wuxuu yidhi waxay ku sugan yahin fii qubatin qubad qubadda waxaa la yihahda meesha masaajidka hadda meeshan daloosho kale korkeedaga qubbaa la yidhahdaa daloolkan kork korkayga ah qubadaasi ku sugan tahoo duribat cala bni اlxashraji ninka cabdullaahi bni xashraj la yidhaahdo dushiisa lagu lagu dul dhisay ayay ku sugan tahay marka wuxuu kulmiyey musanifka yani shaacirkaas wuxuu kulmiyey saddex sifo sifat الsamaax sifat اlmuru'a sifat اnada laakiin muxuu ku kulmiyey qubadii buu saaray qubadii qubadii buu saaray marka muraadka looma jeedo qubadee saaxibkeedaa loo jeedaa qubada lafteeda maahe qofkii ay qubada hoostiisa ay joogto ibnu xashraj ahaa ayay cabdullahi bni xashre b ku ammaanayaa weyaan waxaa la mida haddii aad tiraahdo fulaanu almajdu bayna hawbayhi hebel sharafta waxa waa labadiisa mare dhexdeedii dhexdooday ku jirtaa yacni laba maray qaadan jireen go' kore iyo mare hoos hoos laga xirto iyo go' kore marka bayna thawbayhi markaa tiraa labadiisa mare ku dhex jiraa ma thawbeynka miyaa loo jeedaa majdiga maya saaxibkeeda loo jeeda ku dhex jira weeyaan markaad tiraahdo alkaramu bayna burdayhi baa la mid ah caiyadii iyo karamkii iyo deeqsinimadii labadiisa go dhexdeeday ku sugnaatay labada go asaga ku dhex jiro qofkii ku dhex jiray baa loo jeedaaye ma ahan isagii sida aan markaan aqsaamta joogno aan ka hadli doono haddii ilaah yidhaahdo weyaan faa'iidada marka ay leedahay kinaayada faa'iidadeedu maxaa ka mid ah faa'iidat alkinaaya kinaayada faa'iidada maxaa laga faa'iidaa waxaa la yidhaahdaa tustakdamu liltaktiyati waاltacmiya fii cadami dikri اlashyaa alatii laa yuraadu biha laa yuraadu altasriixu biha soo ma jeed waxaa weeye waxaa loo adeegsadaa inaad daboosho qariso oo dadka ka indho tirto shay adiga aad inaad sheegto caddayntiisa aadan doonaynin inaad caddayso aanan doonayn ayaa la yidhaahdaa yani tawriyadu ka agdhow yahay kinaayada waa wii hadda aan inta hadda aan soo tirinay oo kale weeyaan marka kinaayada waxaa la yidhaahdaa aslan majaaz iyo kinaaya hadda marayna majaaz marka la yidhaahdo iyo xaqiiqa kasoo horjeeda soo maha almajaaz waa did alxaqiiqa xaqiiqada iyo majaaska yaa sariixsan yaa baliiqsan xagga balaaqada kee ku dheer waxaa balaaqada ku dheer majaaska waxaa la yidhaha almajaazu ablaqu min alxaqiiqa la yidhaahda xaqiiqada isaga ka baliiqsan markii luqada lagaga hadlayo sidoo kaleeto kinaaya cagsigeeda waa tasriixi waay wاlkinaayatu ablaq min atasriixi adoo kinaayo heli karo inaad wixii caddayso waxaa ka fiican inaad kinaayooto xagga balaaqa ahaan taasaa kuu fiican saasay leeyihiin kinaayada waa la qaybiyaa saddex qaybood baa laga dhigaa saddex qaybood baa u qaybiyaa kinaayat can صifa sheekheenu waa iska ishaarayaan laakiin marta taabanayo kutubaha kale ayay ku caddeeyaan lakiin iska ogaana bilmacluumiya kinaaya can صifa kan labaadna waa kinaaya can اlmawsuuf kan saddexaadna waa kinaaya can nisba baa la yidhahdaa saddexdaasa loo kala qaadaa kinaaya can صifa maa maxay tahay yani sifo tilmaam waay tilmaamaad ka kinaayoonaysaa oo aad aadan inaad tasriixiso aadan doonayn inaad caddayso aadan doonaynin kinaaya can sifa waxaa la yidhaahdaa waa midda allatii yuطlabu biha nafsu sifa sifada nafteedii ayaa maaragtay la dalbayaa sifadan waxaa loo jeeda waa sifaadka macnawiga ah wey sifa macnawiya maalan qofa waxaa rabtaa inaad tilmaamto cadiyo iyo deeqsinimo aljuud walkaram ayaad ku de ku amaan ku sheegeysaa shajaaca ku sheegeysaa yacni waxaad ku sheegeysaa ama bukli baad qofku sheegayo inuu bakhiil yahay ama fuliinimaad ku sheegi oo jubni ah ama qubxi iyo xumaan ayaad ku sheegi kaasoo kale sifada nafteeda loo jeedaa maalan waa ku hadda soo marna wax kale maaha fulaanu kaiiru ramaadi markaad tidhaahdo kaiiru ramaad yacni sifadu waa waxaa ujeedaa waa kinaaya can sifa maxaa yeelay deeqsinimadii way wax laga kinaayoonayo sifadii deeqsinimada ahayd ayaa laga kinaayoonaya marka markaad tidhahdo fulaanu kaiiru ramaad maxay tahay waa kinaaya can ilkaram wاljuudi wاsakhaa deeqsinimo ayay u tahay wey waxaa la mida baciidatu mahwa اlqurdi hadda aan soo marnay waa kinaaya can tuuli اlcunuq soo ma jeedid luqunteeda dheer kinaaya can tuuli jiidi baa la yidhah wاlcunuqi haddaad tidhahdo maala fulaanu cariidu wisaada miday barkintiisu ballaaran tahay wey waa barkin ballaaran yahay yacni waxa waaye carabta iska waa iska waa qoor weyn tahay iyo barkintaadaa weyn iyo macnaheedu waxa waaye doqon baa tahay wey ninka qoorta ballaaran qoorta weyn yacni cariidulcunuq baa layidhah loo jee loo jeedaa marka meeshaad dhihi lahayd yacni doqon baa tahay oo maaragtay nin eber ahaa tahay meeshaad dhihi lahayd baa waxaa leedaha waa yacni cariidulwisaada waa barkin weynyaha barkin ballaaran buu leeyahay saasoo kale balaahaday kugu tilmaamaan iyo doqonnimada wey marka taasoo kale waa sifadii nafteedii ayaa laga kinaayoonaya sifadii baa laga kinaayooni wey marka yani meeshaad dhihi lahayd hebel waa deeqsi ayaad kaiiru ramaad sifadii waa sooma jeedin yani taasaad arkaysaa kaa waa waa qeybta koobaad wa qeybta labaad waa kinaaya can ilmawsuuf daatadii nafteedii laga kinaayoonayo waa daatada mawsuufka qofka shayga la ammaanayo ama laga kinaayoonayaa loo jeeda daatadii nafteedii waa waxa la tilmaamayo wey sida maalan nin baad tilmaamaysaa yacni maarata haween baad tilmaamaysaa magaalaad tilmaamaysaa dayax baad tilmaamaysaa qalbi baad tilmaamaysaa caqli baad tilmaamay daataa la yidhaha daato wax la taaban karo ayaad maaraad yacni maaragtay aada ka kinaayoonay marka taa markaas mawsuufka sifadii baa la sheegi laakiin mawsuufkaa loo jeedaa mawsuufka lama sheega sifadii baa la sheegaya laakiin mawsuufka ayaa loola jeedaa weyaan oo maalan markaad tidhaahdid sida muxuu ahaa ay kutubta maalan waxay yidhaahdeen mowtin اrucbi baa leedahay mowtin alxiqdi mowtin اladgaan mowtin اlkitmaan waxaasoo dhan waa kinaaya can ilqalbi baa la yihahda meesha xiqdiga waa halkaan qalbiga waa xaasidnimada qalbiga lagu qarsaday xiqdiga rucbiga wuxuu ka dhacaa qalbiga soo ma jeedin adgaan waa jamcu dignin wuxuu ka dhacaa qalbiga xiqdiga kitmaan waxa qalbiga wax lagu qariyaa marka sifadii ayaa tilmaami laakiin mawsuufkii baad ujeedaa daatadii nafteedii ayaad ka kinaayoonaysaa weya wuxuu yidhaahdaa maala addaaribiina bikuli abyada mikhdamin wاطaaciniina majaamica aladgaani bay dheheen addaaribiina ama aلطaaciniina kuwa garaaco bikuli abyada mikhdamin seef kasta oo wax jarto yani mid dadku garaacayo aلطaaciniina majaamica aladgaani warankana ku duro ku mudo majaamic aladqaan hadda majaamic aladqaan meeshuu dhihi lahaa aلطaaciniina yani alqalba meeshuu dhihi lahaa qalbigii inta ka leexday ayuu yihi majaamic aladqaan diqdiga meeshuu iyo xiqdiga meeshu ku kulmo yani qalbigiibaa waranka lala dhacaa oo kaleo ka wadaa wey maala hadda haddaad tidhaahdayd maa takalama fulanu yani maa qaala binti shafa binti shafa yani hadda fiiri binti shafa waa kinaaya la yidhahda can ilkelima halba ma uusan ohan waxuu sheega lama arko kelimadna ma uusan dhin meesha ka dhelay binti shafa baa leedahay saasoo kale saasoo kale weya marka kaana waxaa la yidhaha waa kinaaya can mawsuuf waay kinaaya can nisba waxaa weeye waa yani waxaa loo jeedaa kinaayatu kinaaya can nisba waxaa la yidhaahdaa waa ihbaatu amrin aw nafyihi arinaad sugaysaa ama diidi arin baad ama sugi ama diideysaa markaasaa waxaad caddaynaysaa ya sifadii iyo mawsuufkii labadaba isla caddaynaysaa labadiiba isla sheegaysaa sifadii mawsuufkii baad sheegi laakiin sifadii lama siinayo mawsuufkii mubaasharatan si toos ah sifadii mawsuufkii tilmaamtii ow lahaa qofkii la tilmaamayay si toosa mubaashira loo siin maayo laakiin shay ku xiran ayaa la siinaya waxaan umalaynaa in lii fahmay nisbada waxa weeye waa arin arin loo sugo ama arin arin loo diido waxaa la sheegi sifadii mawsuufkiiba waa la wada sheegi laakiin markii la sheego tilmaamtii oo sifadii ahayd toos mawsuufkii looma siinaayo laakiin shay ku xiran ayada mawsuufka ku tacaluqo ka la tilmaamaya shay ku xiran ayaa maaragtay lagu tilmaamaya weya yaa lagu tilmaamay maalan waa beytka hadda aan tirinayno kale ina sama ina almuru'ata waالsamaaxata waاnnadaa fii qubati duribat cala bni اlxashraji ayaa niri hadda meeshaas meeqou sheegay saddex tilmaamood buu sheegay saddex sifou sheegay sifada uu sheegay waa maxay almuru'a aلsamaaxa annadaau alcaiya ah saddexdaasoo sheegay saddexdii yacni waxa weeyaan wuxuu ku tilmaamay inay qubadii ku sugan tahay qubadii qubada meeshaa kore ayay ku sugan tahay laakiin ma qubadaa iska leh maya qubadaasi waxay ku xiran tahay oy ku tilmaaman tahay ibnulxashraj ayaa loo jeedaa weeyaan ibnulxashraj baa loo jeedaa marka waa shay tatacallaqu ilaa qubada madaxda iyo dadka lamidka ah ayaa loo dhisaayo iska leh dadka madaxda ayay u samayn jireen marka qubadaasay ku sugan tahay marka la yidhaahdo macnaheeda muraadka uu leeyahay waxa weeye yani sifadii ibnulxashraj baa iska leh saasoo kale ujeeda waxaa la mida beyt ou musanifka noo keeni doono alyumnu yatbacu dillahu wuxuu yihi wاlmajdu yamshi fii rikaabi alyumnu yumniga waxa weeye dee waa barakada iyo khayrka faraha badan wey yaa wuxuu raacaa wanaaga yumniga iyo maarata wa khayrka barakadu waxay raacdaa yatbacu dilahu diligi diliga hooskii fulaan hooski hooskiisii ayaaba diliga raac ayay raacdaaba yumnigii iyo barakadii ay raacaysaa wey sharaftana walmajdu yamshi fii rikaabihi yani wax hadba wuxuu saaran yahay maarata rakbigiisa jamaacadiisa ayaa waxaa la socdo majdiga iyo sharaftiia la socoto saasuu leeyahay musanifka marka fiiri yani wuxuu nisbeeyey yumnigii oo barakadii ah iyo khayrkii wanaagii ayuu hooskii ayuu ku tilmaamay hoosku ku tilmaamay dilligii ku tilmaamay majdigiina inuu rikaabkii leeyahi ku tilmaamay marka labaduba waxa weeyaan waa mutacaliqaat اlmawsuufa la yidhaahdaa mutacaliqaat اlmawsuuf shaygii mawsuufka ahaa wax ku xiran wey qofkan ninkan la tilmaamayo ayaa sharaftana iska leh barakadana iska leh wey saasaa loo jeedaa laakiin dilligu ma laha lanna dilligay hooska waxaa hadba meesha aado unbu kala socona khayrka adig kula socdo wey hooska waa hooskiisa miyuu ka haraya maya hadday qorax soo baxdaa maiftiin jiro hooskaada aduu kula soconaya mar walbaba wey saasuu ujeedaa weyaan marka kinaayada saddexdaas ayay musan u qaybiyaan culummadu weeyaan oo iska akrinayna marka alidaaxu musanifka uu noo cadeeyey taa hore waa soo sharaxna waan aragnay soo maahin wuxuu leeyahay alidaaxu itafaqa albulaqaau dadkii asxaabulbalaaqa ahaa albulaqaa asxaabulbalaaqa baa loo jeedaa waxay isku waafaqeen calaa ana alkinaayata kinaayadii ablaqu min atasriixi sida majaaskuba ablaqu min alxaqiiqa oo uga baliiqsan yahay inuu ka balaaqo badan yahay ayay sheegaan wahiya kinaayaduna tushbihu lmajaaz majaaskay shaabahdaa laakiin ilaa ana almajaaza waxay ku kala duwan yihin buu kuu sheegi way shaabahdaa laakiin majaasku buu yidhi yumnacu minhu iraadat lmacna اlasli waxaa loo diidaa macnihii asalkaa in loola in loo jeedo majaaska waa laga man waa laga manciyaa ila macnaha asalkii looma jeedo eh shayga majaasiga unbaa loo jeedaa weeyaan lanna qariino kaa reebaysa meesha taallo wey laakiin walkinaayatu kinaayadu laa yumnacu fiiha hubuut lmacna alasli labadaba ku bannaan tahay macnihii asligaa ula jeed ama macnihii hayr almacna alaslina labadaba ku tilmaam lagama reebo fiiha dhexdeeda hubuut lmacna alasli macnihii asalka ahaa sugnaanshihiisi lagama reebo iyada alaa taraa waad aragtaa soo maaha soo ma aragtid wey annaka xiina taquulu markaad adigu odhanayso adigu markaad odhanayso fulaanu waasica waasicu sadri hebel ninka la yidhaahdaa waa xabad waasaco xabad ballaaran buu leeyahay haddaad tiraa fulaanu waasicu sadri waa kinaayada kuu sheegayaaye kinaayatun can sabrihi wa xilmihi bay noqotaa waa nin dulqaad badan oo sabir badan saasoo kale waasaco sadri wey yacnii sadrigii xabadkiisii baa weyn qalbigiisa waasaca macnaha waxa waa nin sabir badan oo dulqaad badan weeyaan annahu yumkin waxaa suuragal ah haddana an yakuuna inuu noqdo waasaca sadri xaqiiqatan nin xabad weyn inuu noqdona waa suuragal ninna uma diidaayo ilaa dadku isku feera ma isku xabad maa midna waa xabad yarya midna waa waa feero weya inuu xabad weyn yahayna baciid maa kelimadda waa waa noqon kartaa wey wakadalika kaa waxaa la mida xiina taquulu markaa odhanayso kinaayatan can karamihi deeqsinimadiisa markaa qofka ka hadlaysa huwa kaiiru ramaadi baad dhihi waa nin dambaskiisu badan yahay wey wa ama almajaazu laakiin majaaska falaa yasixu fiihi dhexdiisa ma ansaxayo iraadat lmacna alasli muطlaqan macnihii asalka in loo jeedo duuduub ahaanbad totali marna ma aqbalayo wey fafii naxwi khaaba bina alyowma baxrun kuu tusaale waxay ku kala farqisan yihin weli kuu wadaa haddaad tiraahdo khaaba bina alyowma baxrun bad baa noo khudbeeyey laa yasixu ma ansaxayo an yuraada macnaahu lasli ma badda inta kuu timaado biyihii ma adu khudba ku akrinayo maya macnaha asalka inaan loola jeedin oo kinaayada uu ku khilaafsan yahay bay ku tusaysaa weeyaan ee waxaa baxrigan waa nin caalima oo maanta khudbo kuu akriyo kaiiru cilmi ahaa ayaa loo jeeda laa yasixu ansixi maayo an yuraada in loola jeedo macnaahu asli macnihiisa asalka in loola jeedaahay wax ansaxaya ma aha weyaan walihaada qaaluu waxay yidhaahdeen sidaa darteed walihaada sidaa darteed bay qaaluu waxay yidhaahdeen fii tacriifiha kinaayada markay qeexayeen lafdun lafdi weeye lafdigoo uriida bihi loola jeedo laazimu macnaahu macnihiisa waxa ka dhalanaya loola jeedaa ma aha isagii lafteed maca jawaazi iraadati macna alasli iyadoo ay la jirto macnihii asalka ahaa in loola jeedana ay dhici karto maxaa yeelay liannahu maxaa yeelay laa qariinata tamnacu min hadihi iraada qariino kaa reebayso macnaha asalka inaad u jeedaaye ma taalla meeshaasi weeyaan maba jirto halkaa ma muuqato walamhilatu lmadkuuratu tusaalooyinkaa lasoo sheegay oo musanifka halkaa nuskhada oo noogu soo sheegay matniga noogu soo sheegay tuwadixu dalika arinkaas ayay cadaynaysaa tusaalooyinka kuu cadaynay falmarأaةu طawiilaة اlcunuqi haweenta qoorta dheer idaa aradnaa an nasifahaa bidalika markaanu doonaynay inaan ku tilmaamno luqun dhirir tasriixan aan cadayn aan cadaynayno markaan rabno haddaan rabno qulnaa waxaan leenahay hiya طawiilaة اlcunuq waa mid luqun dheer baan leenahay aw amase shabahnaa waxaan ku shabahaynaa jiidahaa bijiidi اlghazaali maaragtay luquntii eelada oo kale ayay leedahay ayaanu ku tilmaamaynaa walaakina anagu idaa aradnaa haddaanu doono maa huwa ablaqu min haadaa macnaha sariixa ah wax ka baliiqsan ka ablaqsan oo ka balaaqo badan haddaanu doonayno wa acmaqa kana dhumu dhumuc weyn oo ka maarata ka qoto dheer acmaq ah fazicnaa waanu aadaynaa ilaa usluubi اlkinaaya fazicnaa waa yani fasaca argagaxaa la yihahda lakiin hadda nadhabu waa dahabna oo kale waa waxaan aadaynaa ilaa usluubi اlkinaaya slub اkinaayaan aadayna fanuquul waxaan leenahay fi hada اlmacna waa luqun dheertaa markaa rabna inaan dhiraahno kinaayatun kinaayo weeye fii hada اlmacnaa wanaquulu waxaan leenahay fii hada اlmacnaa macnahan oo luqudhirirka ah kinaayatan kinaaye ahaan waxaan u oranaynaa hiya baciidatu mahwa اlqurdi waxaa weeye waa masaafada dhegteeda iyo iyo garabkeeda u dhaxeeyaa miduu dheer yaha wey yacni laalaadka ay dahabku iyo maaragtay xulyadii ay soo laalaadaan baa masaafo dheer leh oo kale wey ay in ana alxuliya biladii dahabkii iyo wixii ay wadatay iyo fidadii alladii yakuunu fii uduniha oo yacni fii uduniha dhegteeda dhexdeeda ahaaday mutadaliyan mid soo raaraca way soo laalaado mutadaliyan xaaluya ku soo laalaado yajidu masaafaةa waasicata baynahu wa bayna katifha wuxuu helayaa yajidu wuxuu heli yani dahabkaa soo raaraco masaafatan meel waasicatan aad u ballaaran oo baynahu isaga iyo wa bayna katifiha garabkeedii shaxmatudunka iyo ayada ayuu helayaa marka dahab dheer bay qaadan maadaama ay luqun dheer taha wey lituuli culuqihaa liajli tuuli culuqihaa luqunteeda dhirirkeeda darteed wahaada bilaa shakin arinkan waxaa shaki ku jirin ablago inuu ka baliiqsan yahay ka xayl dheeryahay min atasriixi cadayntii oo ah tiraahdo tawiilat اlcuruq baciidatu mahwa اlqurdi baa ka baliiqsan weyaan wakadalika qowluhum baa la mida hadalkoodii ay yidhaahdaan huwa fulan ninka la yidhaahda kahiiru ramaadi dambaskiisu miduu badan yahay wey fahuwa kinaayatu cala اlkarami waa kinaayo oo laga kinaayoonayo yani karamkii deeqsinimadii in la cadeeyo laga leexanayo weyaan wlaakinahu biariiqin baciidati laakiin ariiqo fog baa looga fogaadaa yantaqilu fiiha dihnu maskaxdii iyo caqligii oo u wareegayo u guurayo min macnan ilaa macna yani waxaa leedahay hadal dheer baxnaa wuxuu ka wadaa markii ay maaratay qarinadiisa baciida tahay iyo maray qariibo tahay waxbay sheegaan marka hadda fiiri inta uu maray fiiri macnaad ka tegi mar hebel maaragtay dambaskiisu waa badan yahay macnaheedu waxaa loola jeedaa qoryo badan buu gubaa qoryaha badanuu gubaya waxaa loola jeedaa yani maaragtay raashin badanuu kariyaa raashinkaa badanuu kariya waxaa loola jeedaa maaragtay ka dhalanay daliil u tahay marti badan inuu siiyo oo meesha timaado martida badan yah waxay tusaysaa ninka martida badan inuu deeqsiyaa marka masaafa baciida la maraya saasuu ujeedaa wey yantaqilu biha fiiha addihnu caqligii ayaa min macnan ilaa macnan macnou ka tegi macno kaloo aadaya faina karat ramaadi asaga kuu tirinaayo faina karat aramaadi dambaska badidiisu daliilu wuxuu daliil u yahay calaa karati maa yudbak waxa la karinayo yani tirobadnidiisii wey wadihnu marka yani dihnigii oo caqligiiya yarbidu wuxuu isku xirayaa bayna haadaa arintan oo karat ramaadka ah wa bayna karati duyuufi martidii badideedii ayuu isku xirayaa weya wayantaqilu sariican haddana si deg deg a ayuu wuxuu u aadayaa ila lmaqsuudi oo waa maxay maqsuudkii waa maxay wahuwa karat اljuudi deeqsinimadiisu inay badan tahay weeyaan markaasuu yihi wa min jamiili اkinaayaati alcaamiya dadka caamada ah waxyaalaha ay kinaayoodaan kinaayooyinka ay ka hadlaan waxaa ka mid a kuwooda wan wanaagsan waxaa ka mid a qowluhum ay dhaheen can iطacaami ladiidii cunadii macaanayd ay ku yidhaahdeen taakulu asaabicaka bacdahu yani waxay yidhi cunno macaan markaa cunto ayay waxay yidhi markii cunnada kaa dhammaato sidaad weli u dhadhansanayso usii jeceshahay farahaada inaa cuntaaba aad maarata farahadaad cuni cunnada gadaasheeda wey fainahu warkan yelzamu waxaa ka dhalanaya minhu lacqu lasaabici faraha dhuuqidoodii la dhuuqo iyo wacadamu shabici minhu inaan cunadii laga dhargin oo weli usii baahan tahay dhargid dhargid la-aan inaadan dharag aadan helin ayay tusaysaa wey sababtuna waa maxay lixalaawatihi raashinkii macaankiisii ayaad maaragtay farahaada lasii dhuuqdhuuqi laa likifaayatihi maaha inuu asaga kugu filan yahay kuguma filan weliba usii baahan tahay weyaan wayalzamu min dalika waxaa ka dhalanay annahu raashinkii waa masaafadii baciidada ahayd qariina baciida weeyaan turuq baciida lagugu tusinaaye fii gaayati اlada inuu yahay macaankiisa meel fog inuu jiro haaye uu leeyahay fii gaayati aladi waacm ladati waacm dhadhanka iyo maaragtay macaankiisa inuu aada u fog yahay bay ku tusinaysaa weya wamin axsani maa samictuhu waxaan maqlay kuwa waxa ugu wanaagsan waxaa ka mid a fi lkinaayaati kinaayooyinka la sheego waxaan maqlay kuwa ugu fiican yani ugu wanaagsan waxaa ka mid a qowluhum ay dhaheen caman laa yusallii walaa yasjud qofka aanan weligii tukan oo weligii ilaahay u sujuudin cafiifuljabha waa nin ay dhowrsan tahay wejigiisa u dhowrsan yahay way dhaheen bimacnaa waxaa loo jeeda wejigiisaan dhowrsan waxaa weeye ay laa taqacu jabhatahu cala alardi wejigiisu marna dhulka ardadii ma aysan gaarin lanna weligii ma sujuudin ilahay uma una sujuudin liannahu laa yasjudu sababtay u dhowrsan tahay waa maxay liannahu laa yasjud ma sujuudo weeyaan wamin jamiili lkinaayaati ashiciriya kinaayooyinka shicriga ah ee gabayada waxaa ka mid a shaacirkii qowlkiisi waa ziyaad ziyaad alacjama la yidhaahdaa ina almuru'ata wasamaaxata wannada fii qubatin duribat cala bni alxashraji ina almuru'ata yacni sharaftii wasamaaxata saamixidii ama yani deeqsinimadii wannada caطiyadii yaa waxay ahaadeen saddexdaas fii qubatin qubaday korkeeda quba umaa iska dhahna annagana meesha qubadaa la yihahda quba wax kaloo ma naqaano malin soomaaliga baashaas masaajidka korkiisa masaajidyaa lagu lagu sameeya qubat اlkhadraa tii madiine ku tiilay oo kale taasoo duribat lagu sameeyey lagu lagu dhisay cala bni alxashraji ibn xashri korkiisaa laga dhisay lanna boqoradaa samaysan jiray madaxde saasay samaysan jireen marka qubadiibuu ku sugan laakiin mawsuufka u jeedaaye qubada lafteeda looma jeedo weeyaan araada shaaciru wuxuu u jeedaa ninka gabyaaga ahaa an yuhbita inuu sugo haadihi sifaati sifooyinkan saddexda ah lilmamduuxi kii la ammaanayo ibnu xashraj ah laakinahu lam yusarix bidaalika ma uunan caddaynin bal inuu caddeeyo iska dhaafe ahbatahaa wuu sugay fii usluubi kinaayatin badiicin kinaayo usluub oo kinaayo oo aada u xayl dheer oo aada u qiimo badan ayuu maaragtay yuu ku sugay fajacalahaa markaasuu saddexdii sifa wan wanaagsaneed wuxuu yeelay fii qubatin qubadaasoo duribat cala bni alxashraji ninka alxashraj la yihaahdo cabdalla bni xashraj ayuu maaragtay ayuu ku dul dhisay xataa lakaanahaa jasadahu kulo inayba ayadii tahayba qubadii jasadkiisiiba inay ka mid tahay jirkiisa inay ka mid tahay ayuu maaragtay saasoo kale ku sifeeyey wa ka qowli اaakhari nin kale hadalkiisii uu yihi wey alyumnu yatbacu dilahu wاlmajdu yamshi fii rikaabi alyumnu barakadii iyo khayrkii yatbacu wuxuu raacaa dilahu fulaan hooskiisoo la socdaa maba ka haraba weligii khayrka waa ag taagan yahay waa la socda wاlmajdu sharaftiina yamshi fii rikaabi yani waxa weeyaan rakaabkiisay la socotaayo marna kama kama harto saasuu leeyahy yani waxa weeye ina ina alyumna yatbacuhu aynamaa saara yacni wanaaggii iyo khayrkii iyo barakadii meel alle meeshuu aada ka hari maayo wuu la socotaa ninkaas ninkaana la socotaa weeyaan marka halkaa waxaa laga garanayaa itibaacu lyumni dillahu markiiba barakada ay hooskiisa raacdaahi yastalzimu nisbatahu ilayhi in asaga yumnigii asaga loo nisbeeyey ayay arrintaasi tusaysaa weeyaan hada wbilahi towfiiq salى اllah wslm calى nabiyina muxamedi wcalى aalihi wsaxbihi ajmaciin
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bxifd اllahi tacaalى waricaayatih waakhiru dacwana an alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online